etoobiya waxay ku taallaa geeska afrika dhanka kalena waxay xuduud la leedahay soomaaliya oo cadaawad kala dhexayso ayna aaminsan tahay gobol ka mid a dalkeeda waxayna sidoo kale xuduud la leedahay wadamada eritrea jabuuti kenya iyo sudan haddaba kama hadlayno taariikhda etoobiya iyo waxa ay tahay oo aan ka dheragsannahay laakiin waxaan xoogga saaraynaa arrimo la xidhiira khilaafka is-afgaranwaaga ay soo kala dhexgalay hoggaanka federaaliga etoobiya iyo kan muqdisho ee villa soomaaliya ka gadaal markii maamulka gonisataagga ee somalilan uu saxiixay etoobiya qayb ka mida badda soomaaliya xasan sheekh ayaana isku dayay in etoobiya uu ku qanciyo in isaga soo marto ay dhowrto masana ilaaliso madax bannaanida dowladdiisa taana etoobiya uga gardhigatay in halka ay rabto aan u gaarin maamulka xasan sheekh oo waxaa ka arrimiya maamulka somalilan suuragalna ma aha in muqdisho ay bixido badda waayo somalilan ayaa iyadana uga dhiganta in lagu xadgudbay madax bannaanideeda marka ay halkaa dheeshu joogto waxaa u furan etoobiya in somalilan ay la fadhiisato iyadoo geesta kale ku sheegtay villa soomaaliya mid fadhiidh ah oo aan dhaafin muqdisho dowladda xasan sheekh ayaa iyadana meediyaha la soo istaagtay hadallo isburinaya mar u muuqda marin habaabin bulsho marna u muuqda calaacal etoobiya loogu sheegayo ifahan haddaba waa ifahane dowladda muqdisho weli ma hayso dhabaheedii xiisadda etoobiya kala dhexaysa cirka ay isku shareertay wasiirkeeda arrimaha dibadda fiqiha ayaana mar sii horeysay ka dhowaajiyey inay taageeri doonaan jabhadaha ka soo horjeeda etoobiya isla hadalkani waxaa si jees-jees ah oo lagu maadeysto uga soo jawaabay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxauna sheegay in dowladdaasi ay tahay mid daciifa muqdishona dhaafin isagoona dowladda muqdisho ku tilmaamay wakiilo haddaba waxaa idaacaddii islaamiga alfurqaan u suura gashay inay su-aalo ka weydiiso haldoorka bulshada xiisadaha ka dhex aloosan muqdisho iyo adis ababa iyo wax ku saabsan cadaawadda etoobiya u qabto dalkan ay u aragto gobol ayada ka mid a ugu horeyn nabadoon samatar ayaa ka hadlay in etoobiya ay ka go-an tahay inaysan ka laaban badda la siiyey ayna ku howlan tahay sidii ay ku xaqiijin lahayd waxa uu xasan sheekh ficil ugu bedeli la'yahayna ay tahay inuusan xor ahayn dadka waxgaranaya oo caqliga leh oo cuquushaha odayaasha ah oo erxal wal caqdiga ah waxay fahamsanyihin ama og yihiin xasan ninka la yidhaahdo inuuna awoodin inuu intaa yidhaahdo la'anna wuxuun u awoodin xasan iyo ninkan hal meel baa laga xukumaa marka xasan waa la soo canaananaya waa la soo xanjafinayaa waxaa laleeyahay ma dhihi karti kelmaddaas la'annahu ummadda soomaaliyeed oo dhanoo muslimiinta waxaa kala weyn mabda'a uu wato isagu uu qaatay oo gaalnimada ah wuxuu kala wen yahay ummadda soomaaliyeed iyo dhulkeeda oo dhanuu kala wen yahay waxaa sidoo kale inoo suura gashay inaan isagana su-aalo ka weydino aqoon-yahan ramadaan cadaawadda ay etoobiya u qabto soomaalida isagoona sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay isyaqaanaan taariikh soo jireenna ay leedahay waxauna soo kale sheegay mid walba oo talada etoobiya soo mara uu midka kale u dardaarmayey sidii uu soomaalida u hoosgeyn lahaa etoobiya kursiga ee ninka ugu sarreeya ahu hadda waa abay axmed ee uu fadhiyo waxaa yaallo carro carradaas wax yaroo budo dahabya lagu shubay loona dardaarmo nin allaaliya ninkii jagadan qabtaahu in etoobiyaanku ay leeyihiin meesha carradan laga keenay oo ay u yaqaaniin taytayley waana degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ee aad wada taqaanaan nin meeshaas u hanqaltaagaya bad iyo wax la mida maba ahaba ujeeddadiisaba waa ka weyntahaba waddankan dhan inuu laqaha dawlaqi karo laakiin mar walbaba halyeeyo oo uu sayid axmed gurey ka mid ahaa sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan barsane rag badanoo ilaahay diinkiisa u dagaalamo difaacay ayaa meel saari jiray saliibkaas iyo macatabkaas waayane waxay isku wada aaminsan yihin isku rumaysan yihiin mu'miniinta muslimiinta soomaalidana waxay isku rumaysnaayeen oo ay ku midaysanaayeen waa laa ilaaha ila allah siyaasiyiintu waxay dowladda federaalka ay ku eedeynayaan inay si dhalanteeda u wajahayso arrinta etoobiya waxayna sheegayaan in wax la baciidsado aanay ahayn in xasan sheekh uu etoobiya u saxiixo dhul iyo bad kale iska daa inuu ka soo dhiciyo tan uu muuse biixi u saxiixay